shirkii lagu wadayey inay maanta mar kale yeeshaan hogaamiyeyaasha dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa mar kale dib loo dhigay sida ay sheegtay warbaahinta ku hadasha afka dowladda soomaaliya shirarkan oo lagu tilmaamay kuwo hordhac ah ayaa qorshahoodu yahay in looga hadlo ajandayaasha shirka rasmiga ah ee ku saabsan doorashada wadanka wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan nooga soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle dowladda federaalka soomaaliya madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir oo lagu wada maanta inay mar kale dib u ambaqaadaan wadahadalla maalmihii lasoo dhaafay ku lahaayeen teenada fesyoon ayaa dibudhac ku yimid sababta dibudhac ayay ku sheegta xukuumadda soomaaliya maqnaanshaha madaxweynaha maamulka galmudug axmed kaariye qoorqoor oo hadda ku sugan magaalada dhuusamareeb hafayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalim ayaa u xaqiijiyay v o a in shirka maanta uu baaqdo sababtuna ay tahay in madaxweyne qoorqoor hadda uusan ku sugnayn muqdisho qaybna uu ka ahaa shirka shirka lagu waday maanta inuu dib uga bilowdo magaalada muqdisho gaar ahaan afisyoone ay u ballansanaayeen madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada maanta dib ayuu u dhacay sababtuna waxay tahay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo safar shaqa ku maqan waxaase la filayaa in shirka uu dib u ambaqaado haddii alla idmo maalinta berri ah kadib marka uu si dhaqsiya uu kusoo noqdo madaxweynaha galmudug oo la filayo inuu dib usoo laaban doono shirkuna waa uu sii socon doonaa insha allah bulshada rayidka soomaaliyeed oo si gaara isha ugu haysa kulamadii maalmihii lasoo dhaafa muqdisho ay ku lahaayeen madaxda dowladda federaalka soomaaliya madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada ayaa saliib xoogan ka muujiyay hanaanka loo soo maamulay sida hadda waxu socdaan sida uu v o da u sheegay cusmaan muxidiin shaatax aad umahadsan tahay runtii anaga dareenkeena ku aadan xagadka shirka galay iyo dhammaanba siduu shirka u socdo waa mid aan si aad aan ugu qanacsaneen waana wax aad is leenahay runtii wuxuu u baahan yahay wax badan laga bedelo maxaa yeelay markaad fiiriso in muddo hal bil ku dhow madaxda iyagoo dalka jooga is arki waayaan ama isku imaatikooda uu noqdo mid aad cariiri u ah oo keeni karin in si furan iyo isxafgarad ku dhici karo runtii waa wax aad maaragtaa aan ka jawaabeyn dhibaatada dalka jirta oo caamka ah ee loo qabo in xal la gaaro runtii ma jecel inaan dadka soomaaliyeed aan niyad jebiyo laakiin marka aad fiiriso qaabka shirka u socda iyo sida u kooban yahay shirka oo ugu kooban yahay keliya madaxda dowlad federaalk iyo kuwa dowladaha goboleedada oo ay ka muuqato inaanu jirin cid saddexaad amaba aysan jirin access ama ama fursad loo haysto in la ogaado waxa meesha ka socda ama iyaga naftikooda ay dareemaan dareenka shacabka intuu la egyahay ay dareemaan waxaa is leeyahay runtii si hadda wax ku socdaan uma arka inaan rajo bada aniga inay kasoo bixi doonto inkastoo tii ilaahay meesha taalo waxaan is leeyahay haddaanan qaabka shirka u socda wax laga bedelin ama aanan sida hadda uu yahay aanan wax lagu kordhin talada shacabka ama dadka aanan lagu darin meesha waxaa is leeyahay waa adkaanaysaa sidii maaragta wax ugu soo baxaan haddii sida hadda isku jiijiidkani jid ugu soo baxane waxaa adkaa doonto dhaqangalkiisa adkaa doonto marka meesha waxaa maqan oo runtii dadku dhan aan dareensannahay ee tahay kelmadda waxa la yidhaahdo mas-uuliyad oo runtii ah mid aada u baahsan de qofkii mas-uul naqdana waajibkiisa ee tahay in mas-uuliyadda waxa ay farayso uu ku dhaqaaqo oo uu iska dhigo meel danaha gaarka uu leeyahay marka meesha danaha gaarka ayaa ku badan danta guud waa ku yar tahay marka waxaa is leeyahay rajabeelka waxa nagu ridaa taa ayaa ugu weyn cusmaan muxyidiin shaatax guddoomiyaha bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa u sheegay v o a inay diyaargarow muujiyeen siday kaa qayb qaadan lahaayeen hanaanka doorashada balse xilligan aysan muuqan dhabihii loogu talagalay inay ku dhacdo doorasho soomaaliyeed doorka bulshada rayidku waa uu ballaaran yahay annaga diyaargarow badan ayaan u sameynay sidii aan ugu qaybgeli lahayn inay doorasho oo la aqbali karo dalka ugu dhacdo annagoo isku diyaarinay inaan sidii loo dabageli lahaa ama loo korjoogteyn lahaa doorashooyin qaabka u dhacayaan aan u diyaargarownay iyo inaan aan kaalin badan kasoo qaadanay shirarkii hore oo ahaa shirar markaas aan garanayn waxyaabaha markaas doodu ay ku salaysan tahay ama laysku haysto laakiin tan hadda jirto waa runtii mid aad ugu baxsan waxa laysku haysto aan dareemi karno inaan wax ka qaban karin si marka aan doorkeena uusan markasta uusan u istaagin oo markasta u jiro waxaan xooga saaraynaa sidii ay shacabka markaan ula xisaabtami lahaayeen siyaasiyiinta wacyigelin badan ayaan arrimahaas aan ka sameyn doonaa waxaanan ka shaqeyn doonaa sidii talada dadka shacabka ama loogu soo celi lahaa ama qeyb ugu naqon lahaayeen ay suurtagal ku naqon lahayd ayaan xooga saarayn haddaan nahay bulshada reer maalintii sabtida ee xadda muqdisho waxaa ka socday shir albaabad u hornaayeen kaasoo markii ugu horreysay si foolka foole u yeesheen madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxweynaasha dowlad goboleedyada kaasoo ka dhacaya teenada fesjooni qaatana muddo dheer in dhinacyada la iskugu keeno wadahadal foolka foole si ay kaga wada hadlaan arrinta doorashada soomaaliya labadii cishe wadahadalka wax xoga lagama helin saxaafadana faahfaahin maysan siinin dhinacdii shirka ka qayb gashay waxaana weli socda shirarka albaabadu qoran yihiin ay sii socdaan si looga wada hadlo arrinta doorashada soomaaliya xilligan waxaa si weyn laisku hayay arrinta doorashada iyadoo labadan ay kala wataan ajandayaal kala duwan kuwaasoo isdiidan keentana in dhinaadu isku fahmi waayaan arrinta doorashada ee qaabka loo ambaqaadayo dadka soomaaliyeed ayaa maalmihii lasoo dhaafa waxay si gaara isha ugu hayeen kulamada goonigoonida ee ka soconaya magaalada muqdisho gaar ahaanna xayndhaab ka garoonkan cadde waxaa jira kulamo siyaasadeed oo si joogtaa kaga dhacaya muqdisho taasoo salka ku haysa arrinta doorashada soomaaliya waxaa door weyn ka ciyaaraya arrintan beesha caalamka iyagu ku howlan sidii wadahadaladu u miro dhali lahaayeen waxaana socda dadaalo lagu doonay ugu dambeyn in lagu saxeixo heshiis laga gaaro arrinta doorashada si dalka doorasho u aado cabdulqaadir okay v o a muqdisho